Dood wadaagtan waxay Titleton ku hadlay sidii bulshada xal uga heli lahaayeen khilaafaadka iyo iska qabsadowga ku dhalada arrimo dhulalka la xiriira ee inta badan bulshada ku nool gobollada dalka Soomaaliya uu si saameey ee laga go'day magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo'ay baa gobro ku hayay la taliyaha wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed agaasimaha waaxda howlaha guud ee maamulka dhulalka degmada Baydhabo Cabdiraxiin Xasan oo isugu dareeray ururada bulshada rayidka ee degmada Baydhabo iyo qaybo shirdoon bulshada waxaana ku mid ah ku qaybgalayaalka dooda iyo wayba ku hadalina sidii lagu horseedi lahaay khilaafaadka iyo iska qabsadowga dhulalka ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyagoona intaasi ka dareen in muhiim yeeta in bulshada faham ku haysataan shareecada Islaamka oo la dagaalanka dhigka iskoole si bulshada intii kale iyo ongoradaan qof walba qulyaabowsi markaas xaq u san leeyay
tusaale ahaan qodobka xeerka haddaan ku hadlaan arrimaha dhaalka qodobkiisa lixdan iyo koowaad may ku hadlayaan qaabka leen wajahaw hoba boroboleen mase caqabado qoyta qaabka leen xal ifada may kolka koowaad sheegayahaan hoba dad isqobsada mase liska qobsada waa ku saabsan arrimo dhulkan in marka hore yoo jira guddi oo arrinta xalinta khilaafaadka oo degmada baydhabo yeelata kaasoo hadda lahaka saaray may lahayd regulationka iyo nidaamada iyo ka shaqay lahaayeen lahaka saaray in marka hore waaxdaas may lahayd marka hore leena bah guddigaasoo marka leenka saamay waa waa administrative tribunalka in marka hore leen bah
mayba leenku baxa qoda qodobo badan oo muhiim ah leenku baxa qoro number kow may la suubiyi karo waleerow wacyigelin bulshedeed in la suubiyo bulshadu wacyigelin leen suubiyi wacyigelinta noocyo badan leen suubiyi karo haddii oo lag suubiyi lahay micnaha combainhan leen suubiyi iyo haddii leen suubiyi lahay micnaha radio talk shows oo kale la suubiyi panel discussionada noocan oo kale la suubiyi in wacyigelin badan la suubiyo nisway marka caqabadooyinka waxyaabaha leenka baakor dadka marka ma jira walbadana ha ku guuxow oo micnaha arday meelio ka sheegan lahayn laakiin hooba dadkii oo wala leen sheegan lahay oo decisionka deeri lahay ama haddii shaygan haddii xildhibaanka leen gudbi ama wasiirka leen gudbi direct walaay may baan sii gudbaayana madaxweyne may kale jira in la qeybgeliyo nafsiyooba arday kulamada noocan oo kale oo ama silinyaraay khilaafaadkan oo kale ini maxkamado naftoo laha qeybgeli may kale muhiima nimankan hadda oo zaki sheegay oo adr center la sheegay waa alternative dispute resolution laha gaabi waa odaya oday dhaqameed laakiin odayga noocyo badan ayna iska jaraan migal iyo bilaan iyo culmi iyo oday dhaqameed iyo wal nooc badan ayna iska jaraan inkastoo hadda walbada musaahadaadeen oo alxamdulilah yani diinta islaamka iyo bulshada wacyigeed hadda meeli hore usan hayna caqabado jaramay kuma daameel raaiso dhanka dhaqanka ilaa had bulsho badan oo magaalooyinka ku baxsan oo meel raaiso miyiga iyo ma aaminsanayna hooba wal qiibsiga nagata in gibro hanuun idoo wadanka la hayno taas may qiib ku etaha dhaqan ahaan wala soo jireen hay inkastoo hadda iyo yaraadeen arrimogaas walbadan raadisho meelo ku bahay tan kale may kala meelo kala yana caqabada ay kala jirtaa dumarka amba bilaantana tirshee may la raabisa fahamka xuquuqaadka iyo ilaahay subxaana watacaala si iyo hanun wala bulsho hataa iyo anku tabaayano famil show iyo raan intaan heblow dooda fadno isla ka hadlo iyo hataa isku tabaayan badan jirta een ay kala intaas kala jirta oo iyana meel raayis een intaas ba dheeraan guud ahaan bulshada wacyiga sharciga yaa hoose waana waxyaalaha marka iskoolaadka hataa dadka hadda walbaraday maadaama la rawada walbarashada gibrowa ayaa ku horeeya waa tirahan magaalada ku badan iskuulaadkan ama kaaro kalaamka hataa walaa la baradaa in bulsho iyo angajan walaa la rabo walaa iskuulaadka meelo bulsho laga barada la rabo waa civic educationka ama civic educationka qofka in laga bara xuquuqaadka usilay weli la kaleey horseedowka khilaafaadka ku dhalado arrimo iska qabsadowka dhulalka iyo weliba etaato muhiiman ee bulshada soomaaliyeed maadaama ay u yihiin bulshada inka badan ee ku dhex dhaladaayeen arrimogaas